ثuma الصلاaة والسلام عlى عبd الlh ورasuuله محamd وعlى آlih وصaحbه وmن اهتdى بhdيه إlى yوم الdيn waa dersigeenii شhanaad ee ka mid ahaa duruustii taxano ahayd ee ka warramaysay arrimo aan aadamaha dan u ahayn oo shareecada islaamku ay ka mamnuucday oo ay u diiday darsigeennani waxa uu ku saabsan yahay azajru can alcilmi biamri اddunya walinhimaaki fiiha maca aljahli biamri اlaakhira waxaa shareecada islaamku dadka ay u diiday inuu qofku noqdo qof adduunyada aqoon u leh oo weliba wakti badan ku bixiyey si aqoonteeda uga gun gaadho isla markaana jaahilka ah amru alaakhira adduunye yaqaan aakhiro jaahilka ah qofku inuu noqdo ayay shareecada islaamku diiday waa arrin la odhan karo maanta aada bay u fara badan tahay marka laga yimaado kufaarta oo maanta adduunyada aqoonteeda wax badan ka haya muuqaaladeeda guud laakiin aakhiro aan war u haynin muslimiinta laftooda ayaa waxay maanta dadaal badan ku bixiyaan barashada cilmiga adduunyo waxaana in fara badan oo ka midii ay ka saahideen barashada cilmigii aakhiro ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu yihi isagoo arrintaa ka hadlaya bilowga suurat ruum walaakina akhara annaasi laa yaclamuun dadka badankoodu garan maayaan maxaanay garanahayn wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay yaclamuuna daahira min alxayaati addunya wa hum can alaakhirati hum gaafiluun waxay garanayaan muuqaal ka mida muuqaalada adduunyada aakhirana waa kuwa moogan oo war aanu haynin oo cilmigeeda aan hayn waa sifo ilaahay subxaana wa tacaala u sheegay kufaarta oo uga warramay dadka muslimiinta ah inay tahay sifaadka ay leeyihiin kuwa gaalada ah si dadka muslimiinta ay sifadaasi aanay u yeelan haddii adduunyada ay wax ka bartaan aqoonta aakhiro ay u leeyihiin ay noqoto mid ka badan aqoonta adduunye ay u leeyihiin caalimka la yidhaahdo ibnu kathiir raximah llahu tacaala isagoo aayaddan fasiraya wuxuu yidhi ee akharu nnaasi laysa lahum cilmun ila biddunyaa dadka badankoodu adduunya ayuunbay aqoon u leeyihiin wa agsaabiha wa shu-uuniha wamaa fiiha iyo adduunyada waxaa laga tabcado haddaad ka waraysato adduunyada sida loo tabcado muxaadarada dhan buu kaaga gelaya oo aan dhammaan ahayn waxaana laga yaabaa bugaag dhan inuu ka qoray adduunyada iyo sida loo shaqaysto iyo qaabka loo maamulo iyo adduunyadan arrimaheeda iyo waxaa adduunyadan dhex yaalla noocyadeeda kala duwan aqoon dheer buu leeyahay fahum xuddaaqun adkiyaau fii taxsiiliha wa wujuuhi makaasibiha waxay dadka qaarkood ama badankoodu xarfaan ku yihiin adduunyada xaasilinteeda iyo sida loo tabcadee loo soo xerogeliyo wahum gaafiluuna fii umuuri ddiin wamaa yanfacuhum fii daari alaakhira iyagoo adduunyada aqoonta ballaadhan u leh xarfaanna ku ah ayaa haddana waxa ay yihiin kuwo jaahiliinka ah oo moogan arrimaha diintooda xaraf ka garan maayaan qur-aanka ma akhriya yaqaan adduunyadana xariif buu ku yahay hadduu akhriyo yaqaan macnihiisa ma yaqaan adduunyadana xariif buu ku yihi salaada haddii su-aal laga weydiiyo garan maayo ilaahay magacyadiisa ma yaqaan sifaadka rabbi waxba kama oga wuxuu ilaahay amray iyo waxuu ilaahay u diiday garan maayo wixii anfaci lahaa ayuu jaahil ka yahay kaana axadahu mugafalun laa dihna lahu walaa fikra arrimaha adduunye markuu ka hadlaayo ee uu sharaxaayo iyo marka uu ka sheekaynayo dadka kuwa u caqliga badan buu ka mid yahay baad is odhanaysaa ee u maskaxda badan haddii arrin diineed timaadana waxaad is odhanaysaa malaa garaadba ma laha waxaa dhacday acmash wuxuu ahaa nin muxaditha xadiis yaqaana oo caana kaftan badanna nin aada u garh weyn baa u yimi markaasaa wuxuu weydiiyey mas'ale masaa-isha salaada ka mid ahoo aada u fudud oo ay ahayd dee qof waliba inuu garanayo dabeetana acmash intuu sidaa u egay baa wuxuu yidhi lixyatuhu taxtamilu xifda arbacati aalaaf xadiis ومسألته مسألة صبيان الكتاب garhkiisaasi wuxuu yidhi wuxuu mudan yahay afar kun oo xadiid inuu xifdiyo marka garhkiisa la eego iyo haybadiisa iyo muuqaalkiisa masaladu uu weydiinayaana wuxuu ihi waa masalada caruurta yaryar ee malcaamad looxleyda ku jira marka markuu leeya ibnu kasiir raximah llahu tacaala waxaad moodaa arrimaha aakhire iyo arrimaha diinta marka la eego inuu yahay qof aan qof dhoohan oon garaadba lahayn waa taas oo kale xasan lbasri raximah llahu tacaala waa taabici saxaabadii rasuulka ayuu soo gaadhay oo uu la biyaa cabay cilmina uu ka qaatay isagoo masaladan ka hadlaayo wuxuu yidhi wallahi layablugu min axadihim bidunyaahu أن يغلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي والله ذاتك غار كود وحارنكو لقاري سيدا الدنيا دا أي قلت لحتقين إيا قونتين إيا كسبشدين آخرنا الجاهلين أيقيهين إن مدكود dirhamka lacagtii la isticmaali jiray markaa fidada ka samaysnayd uu farta sidaa ugu rogo farta ayuunbuu sidaa ku odhanayaa dabeetana wuxuu kuu sheegayaa isagoon miisaan saarin dirhamkaasi inta mithqaale uu yahay wasnigiisu inta uu yahay yacnaa sida uu khibrad ugu yeeshay iyo aqoon lacagta iyo ka shaqaynteeda ayay taasi muujinaysaa wamaa yuxsinu an yusalli mana tukan garanayo wuxuu ku tukadana garan maayo adduunyana aqoontaasi uu leeyay waa sarif leh boqolka doolar mujarad saasuu eegaya ama sidaasuu odhanaya suu ku odhanaya kani waa fojari adduunyadii aqoontaasi uu leeyay salaadiina garan maayo laa yuxsinu yusalli وعالم بالدنيا جاهل بالآخرة الدنيا لا قوم بولي آخرة جاهل بوكي وأنا أختر الطب البشري بو كنت تخصصي بني آدمك وحكاقة والرمية وحيابة ولقاء أنا المقالة شركة كل احترة هي حنونة تربضا هي عراضة على مدها إليهين هي سيدة اللود دوية تذكو قلاء وطريق جراحة maalin walba obereesho buu samaynayaa aayaatullaahi buu arkayaa maalin walba ila ilahay bari wa fii anfusikum afalaa tubsiruun calaamada ilaahay jiritaankiisa iyo awoodiisa iyo cilmigiisa tusinaya wamaca daalika ma garanayo ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa sifaadkiisa umuuru laakhira maxaa kaga horeeya aliimaanu bilyowmi alaakhir imise arrimood baa ka farcamay waa tiir ka mida tiirarka iimaanka aliimaanu bilmowt aliimaanu bifitnati alqabr aliimaanu bicadaabi alqabri wanaciimi الإيمان بالنفخ في الصور الإيمان بالسؤال والحساب الإيمان بالصراط الإيمان بالميزان وحاصل دور ومهي بل الرمي أحكامتي عملي هيد عباداتك والسمعين يا أي أباهنايين بانو قرانهين markaasaa laga yaabaa inuu weliba ka xishoodo inuu culimadana weydiiyo oo ku camal falo qowlka ilaah uri fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun markaasaa weliba waxaa taa ka sii daran waxay dadku aqoon-yahan u yaqaanin maanta aqoon-yahan haddii la yidhaahdo waxay aqoon-yahan u yaqaanin ka adduunyada wax ka yaqaana waxaa la leeyahy ninkaas waa nin aqoon-yahana muxuu bartay cilmiga bunuugtuu bartay waa ribadii ribadu waxoogay ka bartay markaasaa la leeyahy waa aqoon-yahan walaa yuxsinu yusalli wuxuu ku tukadana garan maayo waa jaahilun biamri ddiin waxaua ninkaasi waa aqoon-yahan muxuu bartay siyaasaduu bartay cilmiga siyaasadda ayuu bartay waa aqoon-yahan ilaahay subxaana watacaala haddii wax laga weydiina waxba ka garmaayo laa ilaha illa allah hadii la dhaha macne macnayn garan maayo waxaana lagu leeyahay ka warran waa aqoon-yahane ka qur-aanka xifdisan ee ilaahay subxaana wa tacaala yaqaana magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo macaanideeda amarka ilaahay iyo nahyigiisa iyo axkaamtiisa garanaya aqoon-yahan maanta laguma sheego dadka waxbaa ka soo gaadhay sifada ilaahay uu ku sifeeyey kufaarta markuu yidhi yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum cani alaakhirati hum haafiluun muuqaaladan adduunyada wax ka mida qofka yaqaana ayaa aqoon-yahan u yaqaaneen walow haba noqdo qofaan aakhiro war aanu haynin ibnu cabaasna aayadda isagoo fasira wuxu uhi yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum haafiluun yacni alkufaar kuwa sifadan le ilaahay uu sheegaya waa gaalada yacrifuuna cumraana addunya wahum fii amri ddiini juhaal adduunyada le sida loo camiro yaqaanin waxay dhisayaan iyo waxay samaynayaan iyo tatawurka isbeddelka iyo horumarka aqoontooda adduunyo wax ka mida ay ku socoto waa idinka arkay laakiin diin jaahiliin bay ka yihiin qaarkood oo maanta aynu isleenahay innagu waa kristaan haddaad weydiiso aad tidhaahdo diintibada haystaa wuxuu ku odhanaya waxaan ahay nasraani kristaan baanahay yaa ku abuuray aynu ku hooyadey ba ay abuurtay way dhacdayba hooyadeyda ay abuurtay ciddii abuurtay baanu garanahayn jahli taa ka badan miyaad garanaysaa nin ciddii abuurtay aan garanahayn khaaliqiisii jaahilka ah hada ajhalu nnaas walow muuqaalada adduunyo mid wax ka yaqaanaba ha noqdee ilaahay subxaana wa tacaala aayaddanoo qura maahee aayado kale oo qur-aanka ka mida ayuu ku sheegay inay sifaadka kufaarta ka mid tahay in muuqaalada adduunyo wax ka mida qofku wax uu ka yaqaano diintana jaahil uu ka yahay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi wazayana lahum ashayطaanu acmaalahum fasadahum can اsabiili wa kanuu mustabsiriin shaydaan baa u qurxiya acmaashooda xun oo ka hor istaagay waddadii saxda ahayd iimaanka iyo camalkii saalixaha wa kanuu mustabsiriin bu hi ilaahay subxana wa tacaala waxay ahaa ahaayeen kuwo adduunyada indheer garad ku ah oo aqoon sara u leh mustabsiriin ay kanat lahum basiirat biاddunya wa qaala tacaala faacrid canman tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya ilahi wuxu uhi iskaga jeeso hala qasan hala mid noqon kuwa ka jeestay dikriga ilaahay oo qur'aanka ah iyo cilmiga ilaahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey walam yurid ila alxayaata addunya nolol adduunya mooyaane wax kaleba aan doonahayn oo qofka muuminka haddii la weydiiyo hadafkaagu waa maxay xaggaad hiigsanaysaa wuxuu odhanaya waxaan hiigsanayaa rida allah waljanna inuu ilaahay raalli iga noqdo oo jannada aan galo laakiin dadka muuqaalada adduunyo uun yaqaana haddii la weydiiyo hadafkaagu waa maxay ama gaala ha noqdaan ama muslimiin ha noqdaan meel yaroo soke oo ka mida meel yaroo soke oo ka mida muuqaaladan adduunyada dhalanteedkeeda ayuu sheegaya walam yurid ila alxayaata addunya dalika mablaguhu min alcilm cilmi halkay ka gaadheen waa ta waa adduunyadaas ayay cilmi ka gaadheen adduunyadan wixii ka dambeeya cilmigiisu cilmigeedu waa ka maqan yihi war uma hayaan jaahiliin can ilaakhira waa tii laga ducaysan jiray inay adduunyadu noqoto mablaga cilmi linsaan cilmiga qofku halka uu gaadhsiisan yahay uu ku eeg yahay qofku uu noqdo qofaan cilmigiisu adduunyaba aanu dhaafsiisnayn waxaa kaloo ilaahay uu sheegay algafla can ilaakhira inuu qofku aakhiro jaahil ka noqdo waa jaahil can ilaakhira inay ka mid tahay iyaduna sifaadka kufaarta fii mawaadica min kitaabihi buu ilaahay ku sheegay meelo dhowr oo kitaabkiisa ka mid a wuxuu ilaahay yidhi hayhaata hayhaata lima tuucaduun waxay odhanayaan marka rususha ay ka maqlaan daartan daar kalaa ka dambayso aakhiro la yidhaahdo oo marka dadku ay dhintaan dib baa loo soo saari doonaa oo waa la xisaabin doonaa oo waa la abaal marin doonaa markaasay dadkii ku odhanayaan war waxaa laydiin sheegayaa wax fogoy waa mustaxiil waxaan suurtagal ahayn in hiya ilaa xayaatuna dunya arrintu wax kale ma ahay waa noloshan adduunya wax dhaafsiisan oo ka dambeeya maba jiraba intaasi ayay garanayaan wixii ka dambeeyana khaflad iyo mooganaan bay kaga sugayiin waxay odhan wamaa naxnu bimunshariin kuwa la soo saarayo ma nihin wamaa naxnu bimabcuuhiin man yuxyi alcidaama wahiya ramiim waaba yaaban yihiin bo iyagaaba caqli isbidaaya lafa baaliyoobay yaa soo noolayn kara bay leeyihiin ilaahay baa u jawaabo uhi qul yuxyiiha aladii anshaaha awala mara waxaad ku tiraa nebi maxamedo waxaa soo noolaynayo lafaha baaliyoobay allii marka hore abuuray lafuhu iyagoon jirin soo ilaahay muu samayn markuu ilaahay jirsiiyey dabadeed ee ay baaliyoobeen allihii iyagoon jirin abuuray ma soo celin kara miya oo ma abuuri kara miya labada teeba adag shayga in la hal abuuroo la bilaabo iyo isagoo marka hore jira in dib loo soo celiyo labada waxaa adag shayga in la hal abuuro guri marka hore dhisnaa oo dhisaynkiisii uu samaysnaa qaabkii loo dhisaayey haddii la dumiyo la idhaahdo qof dib u dhis iyo haddii la idhaahdo gegadaa cad guri ka binee labada teeba adag waxaa adag ta dambe qul yuxyiiha aladii anshaaha awala mara aayaddan qur-aanka iyo aayadaha la macnaha ah ee ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku jiraa waxa ay noo sheegayaan dhowr arrimood arrimahaasi waxaa ka mid a ana alcilma bidunya maca aljahli bialaakhira huwa aljahlu bicayni qofku inuu adduunyadan aqoon u leeyahay oo tusaale ahaan cilmiga dhakhtarnimada ayuu ka gungaadhay ama waa muhandis waa injineer noocu doonaya ha kasii ahaado waa saynisyahan waa dhaqaalayahan waa aqoonta adduunyo noocyadeeda qaar ka mid a ayuu aada iyo aada u bartay laakiin aakhiro ayuu jaahil ka yahay laa yaclamu jaahilu birabbihi jaahilun biamri rabbihi wa nahyi rabbigii buu jaahil ka yahay amarka ilaah iyo nahyiga ilahayna jaahil buu ka yahay aqoontiisaasi waa jahliga laftiisii kaa cilmigiisu waa maxay waa jahliga laftiisii ilaahay muxuu yidhi walaakina akara annaasi laa yaclamuun yaclamuuna daahira min alxayaati dunya culimada mufasiriinta gaar ahaan kuwa alluga alcarabiya ka gungaadhay ee culamaa ku ahay waxay yidhaahdeen yaclamuuna daahira min alxayaati dunya waxay bedel ka tahay walaakina akara annaasi laa yaclamuun marka kuwa muuqaalada adduunye wax ka yaqaanaa waxba garan maayaana waa juhaal mar haddaanay aakhiro waxba ka garan ahayn sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi oo hadalkiisu uu dhacaya ilaahay baa subxaana wa tacaala kuwa adduunyada wax ka yaqaana u diiday magicii cilmiga ee saxda ahaa lama odhan karo waa caalim qof aan ilaahay garan ahayn oon aakhiro garan ahayn oo amarkii ilaahay iyo axkaamtii ilaahay aan garan ahayn walow adduunyada waxa ka yaqaanabe magaca ilaahay baa u diiday innagu inaynu siinaano waa khalad maxaa magaca loogu diiday leanna wixii ugu muhiimsanaa bay jaahiliin ka yihin laa yaclamuuna shay-an can khaaliqihim allihii dhammaaya abuuray ayaanay garanahaynba ama way garanayaan ilaahay inuu jiro laakiin ilaahay waxba ka garan maayaan ilaahay macrifii looga baahaya soo ma ogin saddexda arrimood ee qofka qabriga lagu weydiinaya maxaa horeeya can rabbi man rabbuka soo la odhan maayo rabbigaa waayo ilaahay subxaana wa tacaala qofku waa inuu garanayo allihii abuuray haddaanu garanahayn ma yaqaan ilaahay magacyadiisa iyo macaanidooda ilaahay sifaadkiisa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala waa jaahil qofkaasi allihii adduunyadan keenay bay juhaalka yihin ee arsaaqay allah waxna nooleeyo waxna dila ee acmaashooda ku abaalmarin doona axkaamta ilaahay tirada badan ee qur-aanka ku taaliya axaadiista rasuulka waxba kama oga magac cilmi markaa xagguu usoo maray walam yaclamuu shayan can masiirihim alakhiir halay ku dambayn doonaanna waxba ka garan maayaan oo aakhiro ah iyo waxa yaala janno sifaadkeed ma yaqaaniin naarta sifaadkeeda ma yaqaaniin labadaa guri waxa lagu galana ma yaqaaniin magaca cilmi markaa xagguu usoo maray qofka arrimaha noocaas iyo haafilka ah jaahilka ah aan garanahayne moogan falaysa macduudan min jinsi man yaclam waa xaqdaro in lagu daro lagu tiriyo dadka wax garanaya ee aqoonta leh wixii u muhiimsanaa e u qaalisanaa ayaanu aqoon u lahayn arrinta labaad ee aayadahan aynugu baraarujiyeen waxay tahay cilmi adduunyo marka cilmiga aakhiro la garab dhigo waa fii gaayati alxaqaara sida adduunya ay u xaqirantay marka aakhiro la garab dhigo ayaa cilmiga adduunyana u xaqiraya cilmiga aakhiro marka la garab dhigo waxaana taa muujinaya cilmiga adduunyo ilaahay subxaana wa tacaala markaanu cilmi aakhir aakhiro la socon wuxuu u sheegay laba ceebood wasafa allahu subxaana wa tacaala hada nawca min alcilmi bicaybayni ceebta koowaad waa maxay waa qilatuhu wa diiqu majaalihi lanu laa yatajaawasu daahira min alxayaati dunya cilmiga adduunyo ee cilmiga aakhira aanu la socon waxa kooban gebigiisuba inta uu ka hadlo waayo intuu ka hadlaa waa maxay waa muuqaal adduunya adduunyada lafteedii baan hoos ugu dhaadhicin oo adduunyada waxay leedahay daahir muuqaal iyo baatin gun hoos loogu dhaadhaco marka cilmiga adduunyo ee cilmiga aakhira aanu la soconin majaalkiisa iyo inta uu ka hadlaa waa muuqaal adduunyo waa in kooban markaa intii badnayd baa maqan waa baatinkii adduunyada iyo aakhiro dhan ayaa cilmigeedu qofkaa uu ka maqan yahay bal u fiirso cilmiga adduunya muxuu ka hadla waxyaabaan muuqmuuqda indhaheenna aynu ku arkayno inuu cilmiga adduunyadu ka hadlayo dabaylahan iyo dhismayaashan iyo waxyaabahan kale dadku ay sameeyeen iyo jidhkan bani aadamka adduunyada dul marmaraya iyo cilmiga adduunye cilmi aakhira aanu la socon majaalkiisu saasuu u kooban yahay waxa uu ka hadlaa taasina ceeb bay ku tahay cilmiga waxa weeyaan aakhiro majaalkiisu aada iyo aada buu u ballaadhan yahay oo allaha samooyinkiiyo dhulalka abuuray ayuu ka hadlayaa kaasaan la dhammaynaynba allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu laa taakhuduhu sinatu walaa nawm lahu maa fi samaawaati walard intaasi ayaa cilmiga adduunyo o dhan ka ballaadhan aayat lkursi wa acdamu aayatin fi kitaab illah waa aayadda u weyne kitaabka ilaahay ku jirta mawduuca ay ka hadlayso haddii lays yidhaahdo sharaxa ama ka hadla cilmiga adduunyo ee muuqaal adduunyo ka hadlaya aada iyo aada buu uga ballaadhay mawduuceeda qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad soo ilaahay sifadiisii maaha taasaa cilmiga adduunyo ka majaal ballaadhan way allihii khaaliq ahayd samooyinkiiyo dhulalkiiyo khalqigoo dhan abuuray sifaadkiisii iyo tilmaamihiisii ayaa aayadahan koobani ay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan dadka bani aadamkaa wixii noloshooda sixi lahaa wixii la amray wixii loo diiday waxa ilaahay u dhoweynaya waxaa ka fogeynaya waxay ka hadlayaan daartan daarta ka dambaysa daartan waa daar cumrigeedu uu kooban yahay daar cumrigeedu dheer yahay baa ka dambaysa cilmigeeduna markaa waa ka ballaadhan yahay ceebta labaada uu leeyahay cilmiga adduunyo ee cilmi aakhiraanu la socon waa danaa'atu hadafi dalika alcilm wa cadami nubli gaayatihi cilmiga adduunyo hadafkiisa yoolkiisa bardhamaadkiisa meesha uu hiigsanaya a meel liidata waan ku hiigsanaya addunya waddunyaa danii'a adduunyadana waa mid liidata ilaahay agtiisa waxa ay ka liidataa siduu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxar yaroo dhukan oo baktiyey ayay ka liidataa low kaanat iddunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda maa saqaa minha kaafiran sharbata maa haddii ilaahay agtiisa adduunyadu ay u dhiganto ama ay la qiimo tahay kaneeco baalkeed ilaahay gaal kababiya kama waraabiyeen laakiin ilaahay agtiisaana qiimo ka lahayn walihaada baa gaalo iyo fusaaq iyo munaafiqiin iyo cid waliba ay ka dheragtay markaasay isleeyihin wax weyn oo qiimo labaad haysataan hadday qiimo leeda ilaahay maba u siiyeenba wuxuu ilaahay ku gaar yeeli lahaa cidda uu jecel yahay ee raallida uu ka yahay markaa cilmiga adduunyada sidaa u liidata hiigsanaya ama hadafkiisa ay tahay iyo waxa uu ka hadlayaba isna cilmi liita ayuu noqonaya oo laa yatajaawasu lxayaata dunya noloshana adduunyana waa mid kooban sideedaba waana sariicatu zawaal waa mid si dhaksaa u suulaysa marka cilmi la-aan oo kale ayuu ka dhigan yihi sida adduunyadu shay la-aan oo kale ay ka dhigan tahay arrinta saddexaad ee aayadahan aynagu baraarujiyen waxay tahay adduunyadan lafteedu waxay leedahay muuqaal guud oo dadka qaarkood aanay dhaafin sida kufaarta oo kale yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun iyo baatil gun hoose oo loo dhaadhaco adduunyada muuqaalkeedu waa inta ay garanayaan kuwa juhaasha ah oo cilmigiibaa saddex noqday cilmi ku saabsan muuqaalkan adduunyo iyo cilmi intaa sii dhaafsiisan oo baatinka adduunyada usii dhaadhacay waana cilmi laftiisu sharaf lao cilmul aakhira ayuu qofka gaadhsiiyaa cilmiga saddexaadna waa alcilmu bilaakhira waa kii hadafkaba ahaa yoolkii loo socday weeyaan marka cilmiga muuqaalka adduunyo waa cilmiga ay hayaan kuwa juhaasha ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay inaanay waxba garanahayn waa maxay cilmiga muuqaalka adduunyo horena waan u tilmaamee waa madaahirteedan muuqaaladeedan cilmiga ka sheekeynaya weyi muuqaaladan adduunya waxaan dul yaal yaalla iyadoon laysba weydiin waxani maxay u yimaadeen waxaan adduunyada dul yaalla dhulkiibuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay waxaanay caalim geologia cilmu geologia baan ku takhasusay buu leeyahay haddana cilmigiisu ma dhaafsiisna intaa muuqata dhagaxantaasu buu rogrogayaa dhagaxani intaasoo milyan oo sannadood ka hor buu jiray buu ku leeyahay meel heblaayo aathaar baa taalla aathaar qadiima ayaa dacarburuq agteeda laga helay laasgeel salaxyo halkaa yaal yaala ayuu dushooda ka sheekaynaya laakiin baatinkooda umuu dhaadhicinoo isma weydiinayaa abuuray dhagaxantan allaha abuuray subxaana wa tacaala waxba kama yaqaano muxuu ilaahay u abuurayna isweydiin maayo baatinkii jaahil buu ka yahay waa muuqaaladan adduunye cilmiga ku saabsan iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda sida loo qurxiyaabuu yaqaana shay aada la yaabto quruxdiisa ayuu samaynaya haddaad gaadhigaa mashiinkiisa dul istaagto maadaama aanad aqoon u lahayn adigu waxaad soconaysaa alla ninkii sameeyey caqli badnaaye oo cilmi badnaaye xaqiiqatanna waa jaahil waayo cilmigiisu muuqaalkan adduunyaba muu dhaafinba ninka dadka qalaya wadnaha qalaya ee kaafirka ah waxaad odhanaysaa alla ninkaasi cilmi badana xaqiiqatanna waa jaahil isagoo garanaya sida dadka wadnaha looga qalo waayo garan maayo wadnahani calaamaad iyo dul muxuu tusinaya wadnahan imise kun oo litir oo dhiigabaa dhex mara yaa abuuray bishiinka sidaa u shaqaynaya calaamaada yadul wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa anahu waaxidu baa ka maqan inuu wadnahani yahay calaamad iyo daliil tusinaya ilaahay jiritaankiisa iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa baahirka ah indhadaraandarinaysa cidda iimaanle ay ka yaabayaan muuqaalka adduunyay garanayaan iyagoo aan daymoon ahayn muuqaaladan adduunyo maxay tusinayaan maxay tahay qofku inuu ku garto maxay tahay qofku inuu ka faa'iido ku intifaacan yara muuqdee dhammaanaya marka la sii dhaafo baatinka cilmiga adduunyo ama baatinka adduunyadu intaa wuu dhaafsiisan yahay waa in la garto adduunyadani maxay tusinaysaa oo la isweydiiyo oo adduunyadan loo daliishado ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa oo adduunyadani ay aakhiro ku xusuusiso noqoto mudakira laka lilaakhira haddaad qur-aanka kariimkaa u fiirsataan walaalayaal aada buu uga sheekeeyey amru dunyaa wa amru laakhira laakiin waxaa laga yaabaa inaynu akhrino uun oo aynaan u fiirsan qaabkan qur-aanku uga sheekaynayo qaabka qur-aanku adduunyada uu uga warramay iyo qaabka maanta dadka manaahiju tacliim dejiya manaahijta wax laga barta ee cilmigan adduunyo laga barto ama sayris ha noqoto ama xisaab ha noqoto ama juqraafi ha noqoto ama taariikh ha noqoto qaabkay cilmigan u dhigeen waa qaab qabalan muuqaal adduunyana aan dhaafsiisnayn oo weliba innaga muslimiin ahaan marka la eego nadari uun ah wax ma wato dabaqaada baractical male xisaab baynu dhiganaynaa khalaas inay xisaab tahay oo qaacidada loo maro oo dabeetana jawaabta la soo saaro waxaan ahayn garan mayno laakiin dee xisaabtan waxbaa loogu talagalay in ay qabato wakadalika culuumtii sayniska noocyadeeda kala duwan marka maxay noqdeen abnaau muslimiin in badan oo ka midi dadkii muslimiinta ahaa kuwa cilmigii adduunyo baatinkiisii aan u dhaadhicin cimru cilmul aakhirana ka maran adduunyana may xaasilin aakhire cilmigeediina may baran jaamacad baan ka soo baxay buu leeyahay maxaad barata waxaan bartay sayniska haye sayniskaaga dee maxaad ku samaynaysaa wax ma ku samaynaysaa sayniskaagi la arki karo xataa muuqaal adduunyaa maya laakiin waan xifdisanahayo haddii imtixaan laygaga qaado bugaag baan buuxinaya maadaa yanfacu laka haada fi dunya fadlan can ilaakhira maxay taasi ku taraysaa adduunyada intaad joogto aakhiraba iyadoon la gaadhin qaabka noocaasa ee manaahijta loo dejiyey oo ah in la kala fasliyo oo la kala sooco cilmigan adduunyo iyo cilmiga aakhiro xidhiirka ka dhexeeya oo laga dhigo cilmigan adduunyo midaan aakhiro ku tusahayn oon ilaahay subxaana wa tacaala kugu xidhahayn waa qaab kufaarta malaaxidada ah laga soo waariday muslimiintuna way ku dade ku daydeenuna may odhan war cilmigan adduunyo ee ubadkeennu ay dhiganayaan aynu barayno aynu ka dhigno mid cilaaqo la leh cilmul aakhira oo sayniska ha dhex socota mar walba yacnaa tambiihaat baraarujin iyo sheegis la sheegayo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa kelinimadiisa waxaan in lagu gaadhay bixawli illaahi wa quwatihi ilaahay awooddiisa iyo xeeladiisa si aanu qofkii sayniska baranaya u noqon qof qalbi qallalan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka xidhiidh furan aakhirana aan war u haynin qur-aanka manhajkiisu waxa weeyaan manhajka noocaas in cilmigan adduunyo laga dhigo khaadim lilaakhira mid aakhiro u khidmaynaya oo qofka aakhiro barashadeeda ku tambiihinaya manhajka qur-aanku waxa uu ku cad yahay markuu adduunyada ka warramayo in adduunyada la eego loo fiirsado oo dabeetana adduunyadan buurahan iyo samadan iyo dhulkan iyo waxaan kale dul yaala iyo waxa hoos ku jira aasanba laga dhigto daliil tusinaaya ilaahay jiritaankiisa iyo kelinimadiisa inuu kelidii cibaado xaq uu leeyahy ilaahay awooddiisa daliil waxa weeyaan tusinaya aakhiro tambiihaat aakhiro tusinaya waayo shaygan markaad isweydiiso wuu dhammaanayaa samadani way dhammaanaysaa dhulkani wuu dhammaan xaggee loo dhaafaya waa in su-aasha noocaasi ay timaado ilahay baa yihi sanuuriihim aayaatina fi laafaaq وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وحان تصندون نابول إلهي آيات كيغا وعلامة الدنيا دي علامات تدل على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى وعلامة إلهي تصنعي إلهي تريتان كيس يا أوديس يا كلمديس علامة تصنعي وي aayadaha iyagaanu ka tusin doonaa fi laafaaq jihooyinka bal dhinac walba eeg cilmigaagan adduunyaanu noqonin mid muuqaalkanun ku gaaban tani waa maxay waa samo taasi waa maxay waa cadceedi intay jirtaa intaasoo milyan oo mayl kuleylkeedu intuu gaadhsiisan yahi intaasoo dikri yaanu cilmigaagu intaasu noqonin ee ha noqoto samada iyo dhulka iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo buuraha iyo baduhu kuwa aada u deliishato ilaahay subxaana wa tacaala kuwa aada u deliishato alaakhira waxaanu ilaahay wuxuu le waxaanu aayad aayadaha ee ka tusin doonaa naftooda bal u fiirso tan maxaa la yidhahdaa il baa la yidhahdaa haye maxay qabataa waxbaa lagu arkaa maxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay muruqyo iyo xidido iyo xaydh iyo guluub iyo hadduu cilmigaaga intaa noqdo ka waran waan isweydiiso subxaana allah aladi khalaqah allah waxa xumaan ka najahan oo awood badan leh allaha abuuray nicmo intee leeg buu isiiyey allaha ishaa abuuray wahaakada hoos udhi usii dhaadhac wadnahaaga beerkaaga kelyahaaga xubnaha jirhkaagu ka koobay oo dhan wa fii anfusihim buu le ilahay wa fii aayatin ukhraa wa fii anfusikuma falaa tubsiruun ilahay wuxuu leeyahay daliil idin tusiya iyo calaamad aad u daliishataan ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa kelinimadiisa diinta nebi maxamed lagu soo dejiye xaqnimadeeda ayaa naftiina ku sugan bal ninka dhan ee muslimkaa ee dhakhtarka xubnahaasi aqoonta u leh ee aqoontiisu aanay dhaafsiisnayn muuqaalkoodaasi adduunyo bal ka warran soo muu khilaafin manhajka qur-aanka ka kaafirka ee tabiibka ah ee isagu awoodda ka dambaysa waxaan aan garanahayn aan qirsanayn ma cilmi buu leeyahy xaqiiqatan waa jaahil awalam yakfi birabbika anahu cala kuli shayin shahiid alaa inahum fii miryati min liqaa'i rabbihim wa qaala tacaala mar kale ilaahay wuxuu yidhi isagoo ilaahay caddaynaya midhaha la rabo qofku inuu ka goosto cilmiga adduunyo isagoo ilaahay subxaana wa tacaala caddaynaya macrifada iyo aqoonta adduunyo loo leeyahay inay qofka dhaxashiiso inuu iimaanku qalbigiisa sii galo oo geedka iimaanku qalbigiisa uu ku xoogaysto alimaanu billah aqoonta adduunyadan muuqaalkeedan aada u leedahay waa inaad ka kasbato iimaanu billah wa iimaanu bikitaabi wa rasuuli soo kaa ilaahay ilaahay le xataa yatabayana lahum anahu lxaq samadan dhulkan buurahan badahan waa calaamado tusinaaya kitaabka qur-aanka inuu xaq yahay adiga taa daliil ma kuugu noqdeen misena muuqashadoodaasi laguma weheliyo aliimaan bilyawmi alaakhir waa inay qalbigaaga si xeel dheer u geliso aqoonta muuqaalkan adduunye aada u leedahay wa min aayaatihi khalqu asamaawaati waalard wa ikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum ina fii dalika laaayaati lilcaalamiin ilaahay wuxuu yidhi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah calaamadaha tusina ilaahay jiritaankiisa samooyinka iyo dhulalka wax kalaba daa nin baa wuxu odhan waxa leh caalimun billuga waxaa leeyahy ninkaasi luqaadka ayuu caalim ku yihi luqadaha adduunyadu yaqaanaa iyo qaybahay u kala baxaan iyo guruubada ama qaybaha ay kala leeyihiin intaasoo afna uu ku hadlaayo waa caalimun billuga luqaadka kala duwan sirta ka dambaysa muu garan kala duwanaanshaha luqadaha dadku ay ku hadlayaan inay tahay calaamad tusinaysa alla abuuray inuu jiro yaa kala duwaydeed ila isku wada mid bay noqon lahaayeen kala duwanaanshaani muxuu tusinayaa inay jirto iraada doonis kala duda inay jirto doonistaasi waa doonista ayo waa iraadat ullahi subxaana wa tacaala luqadaha aqoonta aad u leedahay haddaynay taa ku gaadhsin aqoon maaha waa jahli waxba garan maysid waxaa kaloo ka mid a aayadaha ilaahay subxaana wa tacaala kala duwanaanshaha midabka bani aadamka bal hadda u fiirso yaa dhalay bani aadamkan aabbe iyo hooyo qura bay ka farcan yihiin haddana way kala midab duwan yihiin haadaa daliil waay maxay daliil u tahay arrintaasi inay jirto cid sidaa yeeshay labadii walaalaha aabbiyo hooyo dhaleen baa midna aswad uu yahay midna abyad wey midna waa axmar yaa kala duwan khalad bay soomaalidu ku hadlaan waxay idhahdaan uur hooyaa eexda laga bartay waa maahmaa khaldan uur hooyaa eex laga bartay soo saa maaha hadalku soo saa uma dhigna waa hadal khaldan weeye macnaa labadii inan baa midna wuxuu noqonayaa fariid midna doqon uurka hooyood baa u kala eexday weyaan macnuhu midna fariid ka dhigay midna doqon ka dhigay laa sidaa maaha ilaahay baa subxaana watacaala kana saa ka dhigay kana saa ka dhigay iraadat ullahi subxaana watacaala oo xikmad ku dhisan ayaa arrintaasi ay ku timi ina fii dalika la aayaatin lilcaalimiin arrintaasi yay calaamad u tahay iyo daliil kuwa aqoonta leh ee cilmigan adduunyo baatinkiisa u dhaadhacay isaga laftiisa baatinkiisii bay gaadheen waxa mar kale ilaahay uu sheegay wuxuu ilaahay yidhi isagoo caddaynaya iska dayna su-aalaha darsaas ilaahay isagoo caddaynaya wuxuu ilaahay inoo sheegay kownkani waa saxaa'if waa bogad furan weeyaan caalamkan aynu ku noolnahay waxbaa ku qoran laakiin dadka qaarkood humaaguun bay arkaano waxaa ku qoran ma akhriyaan dadka qaarkoodna waxaa ku qoran bay akhriyeen oo baatinka cilmiga adduunye bay u dhaadhaceen deetana cilmul aakhira ayuu gaadhsiiyey wuxuu noqday cilmigoodii adduunye mid ay ku kasbadaan cilmul aakhira markaa kownkani waa saxaa'if bayjaj bogad furan weeyaan oo qofka si dhaba u akriyaa wuxuu waxa uu ka dhaxlayaa khashya wa khushuuc lilahi tabaaraka watacaala inuu ilaahay ka baqdo mujarad haddaad u fiirsato badda malaa'ika hadihi alamwaadi almutalaatima buurahan cirka ku shareeran samadan saqafka weyn ay naga sarreeya tiirar aanay haynin dhulkan aynu ku dul soconno inaynala dheeldheeliyahayn adiga naftaada haddaad u fiirsato iyo xubnahaaga adoon xataa wax kaleba eegin oo cidiba aanay kuwaanin intaasaa waana kuugu filan intaasaa kuu kordhinaysa baqa ilaahay aada ka baqato iyo khushuuc an takhshaca lilaahi wa tatadallala lahu inaad ilaahay u khushuucdo oo ilaahay aada u dulowdo oo kibir meel aada iska dhigto man anta yaa tahay adigu awooddaadu intay gaadhisantahy haddii badda ilaahay kugu soo daayo ka waran buurahan dhaadheeraad hoos degantay yaa kaa haya bal saqafkan dhane intan leeg baleegee tiir aan lahayn yaa kaa haya bal dhulkan aad kaga dul soconaysa ka waran yaa kuu hayoo kuu simay oo hadduu doono kula goynaya war intaasaaba waanay noogu filaan lahaynba haddaynu akrin lahayn kownkan aaya hadi alaayaat alkawniya waaynu u fiirsan lahayn oo cilmigaa adduunyo baatinkiisa aynu gaadhi lahayn علم آخرة إنتان لقارن به ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ولو في رسول إلهي بيو السماء ككيرا ضد الأحوال الجوية موقف كاس يقول لي يبقى البورم يا روب كي يدبا إله يا وحيا باس ما إلهي بلاي علامتها تشوي واحد تسمي الروب كسو فول لي انت أصو يقانا لكن روب كلمة كداية على ماذا يدل محوط تصير maxaad dareentaa roob daayo markaad aragto biyahan ilaahay samada ka keenay maxay ku dareensiiyaan markay dhulka galaan ee dhulkii aanu geedba ku olin geeda ay ka soo saaraan oo geedihii haddana midho laga goosto la cuno dad iyo dunyaba ay ku intifaacaan maxay taasi ku dareensiisaa aqoonta taa waxa weeyaan aad u yeelato bal midhahan u fiirso sida midabadooda u kala duwan yihin timirtu soo maaha midho geed quro aan nakhiil la idhaahdo ka soo goca imise midab midab bay leeyihin bal cinabka u fiirsa imise midab buu leeyihi hadhuurhkan iyo gellaydan iyo kuwan inagu aynu beeranaa imise midab bay leeyihin kala duwanaanshaha midabadoodani waa aayad waa calaamad waa daliil calaa iraadat illaahi subxaana wa tacaala wa qudratihi waa daliil tusinaya ilaahay doonistiisa iyo awooddiisa buuraha wa min aljibaali judad waxaad arkaysaa buuro dhaadheer isla talo kuwan xaggee laga maraa karin yaroo saa looga dhaco ama daw ayuunbaad arkaysaa buurihii waxay leeyihiin buuri ilaahay subxana wa tacaala judud macnaa araa'iq judad macnaa araa'iq wadooyin waa biidun wa xumrun buuraha qaar way casiyin qaar way madowyin qaar waa ciid qaar waa dhagaxaan qaar geeday le qaar waxba male waxaas inay macna la-aan isaga yimaadeen ma umalaynaysa laa waa aayaat aayadaha ilaahay waa laba nooc qaar waa kuwan aynu akhrino waa qur-aanka qaarna waa alaayaat alkawniya waa makhluuqaadkan waaweyne adduunyada dusheeda ku daadsan labaduba qira'a inooga bahay inaynu akrino labaduba waa inay wax inoo kordhiyaan mukhtalifun alwaanuha wa gharaabiibu suud ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه بل وفيرس حيواناتك الدنيا دوش هذا اللغينية ذاتك أقول وفيرس انت مدبع إليه سيوكل الدويين أشكاشور إن سقف مساعد كفرديا دور بقلا قف قف قف ولبا قف كان كلا وحبوك كدوي يا أود أرنت أسيس ما يسواي الله سبحانه وتعالى ذاتك مركز سلاو دعوته ماها inaad faaqidown kan uu gaabay kan uu dheer yahay kan waa laangare kan waa cawareye kan ood caydo makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala waa in waana ay ku noqoto dadkan hortaada marmaraya laakiin yaa gaadhay heerkaa taba man ladii wasala ilaa haadihi lmartaba waxaa gaadhay culimada ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegi doono kadalika inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ina allaha casiizun gafuur man hum waayo culimada ilaahay uu sheegay inay yihiin kuwa ilaahay ka baqda ma culimada amarka iyo nahyiga yaqaano oo qura la culimada la sheegay alculamaau bilahi wa alculamaau billah waa kuwa ilaahay yaqaano aladiina yaclamuuna ana allaha cala kuli shayin qadiir ibnu cabaas baa sidaasi ku fasiray oo culimadu waa saddex ama cilmigu waa saddex qof wuxuu yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala laakiin amarka ilaahay ma yaqaano axkaamtii sharciga ahayd aqoon wale mid wuxuu yaqaanaa amarka ilahay laakiin ilaahay ma yaqaan yani waa kaafil ilahay waa rumaysan yahay axkaamta sharciga ahayd waa garanaya laakiin maca dalika waa kaafil can ilahi subxana wa tacaala midna waa caalimun billahi wa biamrih ilahayna wuu yaqaanaa amarkiisana waa yaqaan hada afdal lmaraatib maraatibta ta u sarraysa weeyaan taas ee u fadliga badan inuu qofku labadaasi uu isku darsado cilmiga noocaasa culubtan adduunye marka laga hadlayo muslimku taasuu kaga soocaye gaalka teebuu kaga soocanye aan ku celiyo gaalku adduunyadan cilmi muuqaalkeedan ku saabsan unbuu hayaa laakiin muslimku cilmigaa muuqaalka adduunye u dhaafaayo daahirkaayo baatinku u dhaadhacaa oo wuxuu isku xidhaa adduunyadan iyo aakhiro adduunyadan iyo allah subxaana wa tacaala markaasuu iimaan iyo alla kacabsi iyo khushuuc iyo hoggaansan ilaahay u hoggaansamayo ilaahay hayiinuu noqonayo ayuu ka kororsadaa waxaan leeyahay walaalayaal waan kusoo gebagabaynayaa maanta dhalinyarteennii rag iyo dumarba aada bay ugu dareeraan goobaha lagu barto daahirka cilmiga adduunya baatinka xataa maaha waa maqayirkaasi aan sheegay cilmu dunya addaahir muuqaalka adduunyo cilmiga ku saabsan jaamacadu way buuxaan iskuulladu way buuxaan dugsi hoose dhexe dugsi sare waxaa lagu leeyahy waxaa jira brifad yani madaaris khaasa qaar luuqaad lagu barto qaar combyuutar lagu barto qaar caafimaadka lagu barto way buuxaan rag iyo dumarba waa loo dareeraa waalidkuna ubadkooda wuu kula dadaalaya markaynu garab dhigno inta diinta barata cilmigii muhimkaha jahliga lagaga baxayay ee hadafkiisuna waa alhadafu lasmaa yoolkiisu uu ahaa yoolka sare aada iyo aad bay u yaryihin weliba alxamdulilah waddankeena markaan eego waddamada kale aan garab dhigo aad baan u farxaa waxaad arkaysaa dhalinyartii jaamacadaha oo cilmigii shareecadana baranaya kuwii iskuullada dugsi sare dugsi dhexe dowlaadka qaybgelaya macaahidii culuum sharciya lagu baranayana jooga waa fadli aynu dheernahay waddamo tiro badan oo qaarkood diinta ay nagaga horreeyeen inagana culimo badan yihiin alxamdulilah ilahay baa subxana wa tacala ina siiyey laakiin waxaan leenahay halkii la rabay ma gaadhsiisna oo dhalinyarteenna maanta jaamacadaha dhigta haddii la weydiiyo in badanoo ka mid a wax ku saabsan cilmu alaakhira alcilmu billah alcilmu biamri illah alcilmu biaxkaam illah garan maayaan bal cilmigan adduunyo baatinkiisiina hoos ugu dhaadhiciisii ayaa maqan sida aynu sheegnay xaaladda noocaasa waxaynu u baahannahay inaynu ka baxno xaaladda noocaasa oo dhalinyarteenu ay u soo jeestaan barashada cilmiga xaqiiqa waana faral ilahayna saaray talab alcilmi fariidatun calaa kulli muslim markii culimada qaarkood la weydiiyey cilmi inteebaa waajib igu ah sheekh cabdullaahi ibnu mubaarak oo kaliya imaamu maalik iyo waxay yidhaahdeen waxaad eegtaa marka waagu bariyo ilaa waktigaa waktigiisa laga gaadhayo waxa waajibka kugu ah intaa baro intaa maanta aqoon ma loo wada leeyay habeenka iyo maalinta camalu lyawmi walleyla habeenka iyo maalinta muxuu ilaahay xaq kuugu leeyahy khalaa'iqdan kugu xerani maxay xaq kuugu leeyihin intaa haddaad baratay fardulcaynkii waad haysaa cilmiga adiga sidaa gaarka waajiba kuugu aha laakiin haddaanad intaa garanahayn oo cilmi adduunye aad ku maqantay waa khasaara jahli baad ku maqantay cilmigii dhabta ahana waad ka maqan tahay ma ataa macnaheedu inaynu dadka ka zaahidinayno muslimiinta ah inay bartaan culumta adduunye ee nafcigale culuum addunya lafteedu waa qaybo qaar dhib bay leeyihin qaar waxtarba ma laha فلسفة إن عندنا جامعات دقنا ما ينبا واحد يقول لي فلسفة كنت تخصصية ما فائدتها وعلم يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاج إليه ذكي ولا ينتفع به بلي وعلم أن أبا هنا ينقفك مسكحة بضري إسلامركا كو انتفاع مايو ك إن مسكحدي سواني بدنين أنفهم كبدنيني كما انتفاعيه marka in wakti kaasoo kale lagu lumiyo maaha waxaan kusoo gabagabaynayaa hal xadiid oo baabkan si cad u taabanaya wuxuu xadiidkaasi ka digayaa ayuha almuslimuun inuu qofku noqdo qof adduunyadan aqoon u leh aakhirana jaahil ka ah wuxuu lehy abu hurayra wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina allaha yubgidu kula jacdariyin ilaahay wuxuu necab yahay qof kasta oo ah qofka kan oo kibir badan sifaadkaa iska ilaali waa sifaad xun oo ilaahay u necab yahay cidda leh jawaadin wuxuu ilaahay necab yahay qof kasta oo adduunyada aada u ururiya xuquuqda lagu leeyay inuu ka bixiyana diida sakhaabin bilaswaaq suuqyada mid aada uga dhex qayliyaa adduunyadu aada ugu sayaxa u yaqaanaa baasha sida loo socodsiiye u yaqaana haddii halkaa loo soo dhigo boqol item saacad buu kaga soo baxaya siduu u xayeysiinaye dadka uu ugu qurxinayo markiiba waa laga iibsanaya suuqaasuu ka qaylinaya maalintii oo dhan jifatin bilail habeenkii baktiga maalin oo dhan buu adduunye ku foognaa oo adduunyada uu u qaylinayay habeenkii markuu yimaado u gataati dhacaya kabuu ku seexanaya waa jifa bilail sidii baktiga oo kale haddii xataa la isdhaa toosiyo la toosin kari maayo ila awoodiisi iyo daaqadiisii oo dhan tamartiisii o dhan adduunya ayuu ku bixiyey caalimin biamri dunya jaahilin biamri laakhira wuxuu ilaahay necab yahay qofka sifaadkaa leh arrinka adduunye aqoon u leh aakhira cilmigeedna jaahil ka ah ibnu xibaan iyo bahaqi baa xadiid ka wariyey waana xadiid waxa weeyaan saxiixa sifaadka noocaasiya ee xadiidku uu sheegay qof waloo muslimiba naftiisa waa inuu ka fogay ilaahayna subxana wa tacala tahayna waafajiye wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته